taswiirta laba-iyo labaatanaad oo markii ciise uu ka yimid magaaladii tayros waxa uu ambabaxay dhulkii kale la odhan jiray sidon oo dadkii dhulkaa degganaa waxa uu keenay nin dhagala oo markaasi aanan hadli karin isagu oo ciise ninkii ayuu markaasi gooni ula baxay si uu markaasi u bogsiiyo oo gacantiisii ayuu dhegta ka geliyey carabkiisiina gacanta ayuu ka saaray kolkaas ayuu ninkii bogsaday ma waxaad ula jeedaa inuu taabtay carabkiisa maya waxaan ula jeedaa marka hore candhuuf ayuu ku tufay oo ninka carabkiisa haddana taabtay oo haddana samada ayuu egay uu ku yidhi samaday furnow markaas ayuu ninkii hadlay oo wax maqlay oo dadkii waa ay yaabeen waxaana cajaa'ib kaleeya ciise uu sameeyey laakiin ciise waxa uu ku yidhi dadkii cidna ha u sheegiina waxaan ninkanan ku suubiyey laakiin dadkii intay carareen ayay magaaladii oo dhan oo tegeen oo u sheegeen waxyaalihii ciise uu suubiyey oo dhan ninkan ciise la yidhaahdaa waxa uu sameeyaa wax kasta oo kuwa aanan hadlin waa uu ka hadalsiiyaa kuwa aanan waxba maqlinna waxbuu maqalsiiyaa saaxiibow miyaad og tahay dhibaatada weyn ee ku jirta haddii aadan waxba maqli karin ama haddii aadan waxba dhadhamin karin haa haddii aad dhegalaadahay waxba ma maqlaysid oo miisiga macaan iyo heesaha soomaaliga ee macmacaan waayo qofka dhagaha lihi waxba ma maqlo waayo waxaan aqaanaa saaxiibkii oo dhegala oon isagu waxba caayinkaasa u maqlin xataa qofka dhagahli shaqooyin caynkaasa ah ama shaqooyinka faraha badan leh ma qaban karayo waayo dadkaisma maqlayaan laakiin saaxiibayaalow way wanaagsan tahay inaan maqalno ereyga ilaah waxaa laga yaabaa saaxiibayaalow in aad maqlaysaan waxaa iminka aan sheegaynay ereyga ilaah dhagihiinna laakiin si aydan ka maqlayn qalbigiinna waayo inuu qalbigiinnu xidhan yahay baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa marka dadka sida caadiga ood la hadlaysid in dadku ay maqlayaan waxaad sheegaysid laakiin saaxiib waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii aadan u sheegi karin ereyga ilaah oo aadan afkaaga ka soo bixin karin miyaad u baahan tahay inaad weydiisanaysaa ilaah inuu furo dhagahaaga iyo qalbigaaga si aad u maqashid ereyga ilaah